الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله النكرة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس النكرة حدد هذا باب كحوها باب المعرفة والنكرة المعرفة وحصوشة قيبه هذا ينواع معرفتك كوبانتا marka wixii macrifo ah waa wixii ka tirsan shantii nooco lasoo sheegay mid ka mida macrifo waxaa ah shantii nooco lasoo sheegay mid ka mida wixii ku jira wixii ka dhex baxana haddii macrifo ma nakiraa kuu soo hartay nakirada tacriifkeeda waxaa la yidhaahdaa waa ism walba oo loogu talagalay inuu ku tusiyo jinsi dhan afraadiisa jinsi dhan afraadiisa jinsi waxaa la yidhaahdaa wixii ka kooban intaasoo nooc iyo intaasoo fardi magac magac wada kooba jinsi waxaa la yidhaahdaa wixii soo hoosgelaya magac waxaasoo ka kooban noocyaal iyo afraad fara badan ka kooban sida in la yidhaahdo oo kale maalan dad dad waa jinsi sababtoo magacaas waxaa loogu talagalay inuu tusiyo wax noocyaal fara badan leh waxaa ka mid a rag rag waa ismi waxaa loogu talagalay inuu ku tusiyo noocyaal fara badan iyo afraad fara badan uu ka koobay waxaa ka mid a dumar waxaa ka mid a geel waxaasoo dhan ibil rajul imra'a insaan waxaasoo dhan waxaa ka mid a xajarun wax allaala wixii maarata dhagax maxaa la yidhaha dhagax noocyaal badan uu leeyahay nafsadiisa isaga wuxuu u qaybsama intaasoo nooc nooc walba wuxuu ka kooban yahay intaasoo xabo aan tirikin marka magacii waxaasoo noocyaala wada kooba waxaa loo yaqaanaa jins waxaa la mid a thawb thawbun mara marka la yidhaahdo marada intaasoo noocay ka kooban tahay ayadaa noocyaasheeda kala duwan yihiin nooc walba wuxuu ka kooban yahay intaasoo xabo aan la tirin karin nooc walba ka kooban yahay marka wixii noocyaal fara badan noocyaashaas isku tegey magaca guud oo korka ka wada fuula waxaa la yidhahdaa jinsi nakirada marka waxaa loogu talagalay noocyaashii faraha badnaa oo maaragtay jinsiga sameeyey afraaddeeda inuusan ismigaani mid gaara khaas ku noqon noocyaashaa faraha badan oo nooc walbuu ka kooban yahay intaasoo fardi oo sii badan fardi walboo ka mida ismkan waa waa loo isticmaali karaa yani ma kala lahan fardi walba fardigaasu nooc walba ha ka tirsanaado jinsiga wuxuu ka kooban yahay marka noocyaal noocyaashana waxay ka kooban yihiin afraad badan marka fardi walba noocu doonaba ha ka tirsanaadeen isimkan waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo waxaa dhehaysaa marka insaan insaan waa ismina kara waxaa loogu talagalay jinsi dhan waa noolahaas la yaqaano maarata waxyaabaha nool ka mid oo tilmaamtiisa la yaqaan laakiin wuxuu ka kooban yahay intaasoo nooc uu ka kooban wuxuu doonaa ka koonaayo kulli mid walba insaan rajulun isaga naftiisa waa jinsi sababtaa noocyaalaa soo hoosgalayo noocyaalaa soo hoosgalayo noocyaashaasoo dhan waxaa leedaha rajul mid walba oo ka mid a rajul imra'a sidaas oo kale nakirada marka waxaa la yidhahdaa ismigaasi shaa'ica ah oo faafsan kullu ismin waa ismi walba isimkaasoo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi jinsigiisa ku faafsan kullu ismin waa ismi walba shaa'icin ismkaasoo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi jinsigiisii loogu talagalay jinsiga waxaa la dhahaa wixii noocyaal badan ka kooban wixii noocyaal badan ka koobana waxaa la jinsi marka noocyaashii faraha badneed oo jinsiga ahayd jinsigiisii uu ku dhex faafsan yahay jinsigiisa maalan rajul oo kale jinsigiisa ku dhex faafsan yahay waa waxa waxaa ragga loo yaqaan waa aadamiga labka ah waa jinsigiisa rajul fii jinsihi laakiin shaqa kumale maalan xoolaha kale jinsigiisii ma rajul looma isticmaali karo dhediga jinsigiisii ma looma isticmaali karo wax bini aadan ka baxsan jinsigiisii ma marka waxa ku faafsanya lagu sheegay waa jinsigiisii isagaa uu lahaa laa yakhtasu uusan gaar la noqonaynin bihi isimkaasi waaxidun fardi iyo mid oo jinsiga macnihii ka mid a jinsigii fardi ka mid a mid ka mid laba gaar noqonayo duuna aakhara kan kala sokadiisa yani kan kale kalama so kalama soka mari karo oo ismigii rajul ah waxaa loogu talagelay jinsigaas oo dhan jinsiga marka afraadiisa waaxid ka mida lama gaar noqon karo oo kuwii kale kama soo sokomarsan karo rajul mid walba waa la dhahaa rajul waxaa la yidhahdaa mid walba imraa waxaa la yidhahdaa dhadiga aadamiga ah mid walba oo ka mid marka imraa ah waa la yidhahdaa afraaddaasi marka imraa ay ka kooban tahay fardi ka mida laguma khaas yeeli karo oo lama dhihi karo imraa waxaa la dhahaa tan tanna lama dhaho lama dhihi karo saasoo kale rajul waxaa la dhahaa kan kaas kaleeto rajul lama dhaho ama rajul waxaa la dhahaa ragga tilmaamta nooca iyo nooca nooca le bes oo sifaha noocaas le wixii sifaha ragga oo sifahaas aan lahayn lama dhihi lama dhihi sifadu doona ha lahaado wixii jinsigaas ka tirsan oo dhan rajul uu isticmaalo waxaa ka mida kitaab kitaab waxaa loogu talagala wax kastoo wax lagu qoro oo qoraal ah waa loogu talagala jinsi wey marka meeqo noocuu ka kooban yahay meeqo wuxuu ka lama tirin karo kitaab haddii la dhaho afraaddiisana ma kala lahaan oo mid walba aragtida wax ku qorqoran yihiin waxaa dhihi kartaa waa kitaab waxaa ku qoran marka noocuu doona ha ahaado cilmiguu doonaa ka hadlo khayr ha ahaado shar ha ahaado luqaduu doona ku qornaado ha fara badnaado ha yaaraado ha koobnaado kulu kitaab kara marka afraaddiisa ma kala laha lama dhihi karo kitaab waxaa la dhahaa wixii intaas intaasa safaxaadkiisa wixii intaasoo safxo ka yaraada kitaab lama dhihi karo lama dhaha lama dhihi karo wixii luqada carabi ku qorna kitaab la dhahaa dusan carabi ku qorna kitaab lama dhaho lama dhihi karo kulli luqa carabiya kitaabaa loo yaqaan ama carabaa ku qornaan ama keyrka ku qornaan marka laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhar macnihi shaaci fii jinsihi wuu ku caddeenayo shaa'icun fii jinsihi eeda macntahay waa ku faafsan tahay macnihi waxaa loo jeedaa lama kala lahan oo afraadu ismigaas waa ka dhaxeeyaa wa taqriibu soo dhoweyntiisa annakiratu haddii aan soo dhoweyno oo si saas ka fudud loo sheego oo qalbiga loo soo dhoweeyo waxaa la dhahayaa nakirada kullu maa salaxa waa shay walba kullu maa waa shay walba salaxa u subanaada dukhuulu lalifi wallaami calayhi al inay gasho daarabta inaa intaa ka soo dhoweysi tacriifka nakirada oo ismiga nakirada tacriifkaasi tacriif ka sahlan aa ku tacriifisay waxaa dhahdaa nakirada waxaa la yidhaahdaa shay walba u suubada inay algasho shayga marka inuu nakiro yahay waxaa calaamad kugu ah oo aad ku fahmaysaa inuu u suubado al macrifana uu ku noqdo waa inay al ay gasho isla markaasna macrifo uu ku noqdo sida kitaab haddii algelisid macrifuu noqonaya alkitaab kitaab waa macrif kitaabun waa kitaab alkitaabu kitaabkii kitaabsaa naqaano noqonayo xajarun waa dhagax alxajaru dhagaxii algaaru godkii gaarun god waa godka buurta ku yaal idhumaa fi lgaar rajulun waa nin alrajulu ninkii marka ismi walbo al intay gasho isla markaasna macrifo ku noqda waxaa la yidhaahdaa nakiro ismi kasto alay gasho macrifana ku noqda ismiga haddii alay gasho macrifuu ku noqon waayo ka war nakira ma haddii ismigii alay gasho isla markaasna macrifou ku noqon waayo oo markii ash ay ku jirtay iyo markii ash ay ka maqnayd waa isku mid haddii saasay tahay marka ma dhihi karno ashaasi waxay daliil u tahay inuuna mani maqnaansheeda waa nag asha inuu aqbalo waa macrifo ma dhehayno yani asha waa inuu ismigaan aqbalaayo calaamadda nakirada waxaa ah inuu ismiga ay geli karto al ashaasna ay macrifo ay ka dhigi karto haddaad markaa arti ismiga ismiga al aqbalaayo ismigaas waxaad leesaa waa nakiro sababtoo alu aqbali karaa oo macrifo ka dhigi karta al macrifo ka dhigi karta uu aqbalaayo laakiin hadduu al aqbali ama al waa aqbalaya laakiin macrifo kama dhigi karto ama ash maba aqbalaayaba nakirama ash hadduusan ismi aqbalin nakirama ama ashi waa aqbalay laakiin macrifo kuma noqon waxba kama tarayso asna nakiro lama dhigi karo nakiro waxaan dhehayna ismi waa inuu al aqbalaayo macrifana ay ka dhigayso waa inuu al ogolaado koow labo ashaasi waa inay macrifo ay ka dhigayso ash hadduusan ogolayn waa sida zayd oo kale sida zaydun camrun cabdullaahi alma aqbalaayo azaydu alcamru marka zayd ma dhihi karti waa nakiro sababtaas shardiga nakirada wuxuu ahaa inay al aqbalayso waxaan al maba aqbalaayaba de nakiro ma ama al waa aqbalay laakiin macrifo kama dhigin ashay muasira maaha ashay muasira maaha waxaa la arkaa sida layf oo kale layf layf layf waa waa magac oo raggu ay la baxaan yaa ka mida layf ibnu sacd layf ibnu sacdin layf waa magac waa magac nimeed ninaa la baxaa raggaa la baxaa waxaa dhici karta layf carabta in ay al ay geliso oo la dhaho alleyf alleyf waxba isma bedelin laakiin layf waa magac ninkaana la dhahaa layf ibnu sacdin haddii ashu ay ka maqan tahay waa isaga magaciisii haddii ashu ku jirto waa magaciisii waxba ma soo koobi isla asagi ashaani marka ismigan haba gasho laakiin macrifnimo ma soo kordhin ta'hiir kuma samayn waxaa ka mid a cabbaas waxaa carabta laga maqlaa ayagoo marmar al gelinayo alcabbaas ayagoo alla gelinayna waa la arkaa cabbaas alcabbaasna waa la arkaa laakiin waa isku mid cabbaas ninaa la yidhaahdaa ama algeli ama hagelin alcabbaas ibn cabdilmualib mararka qaarna waxaa arkaysaa cabbaas ibn cabdilmualib isagoo alwata isagoo alwata laakiin xagga macrifanimada waa isla magaciisii lama dhahayo cabbaas waa ninaan la aqoon alcabbaasna waa nin la yaqaan may waa isla ninkaana la dhaha ashaasi marka mu'asira maaha waxaa rabaa marka inay al ay gasho marka kaasna kiro ma dhahayno cabbaas lama dhihi karo waa nakiro nakiro lama dhihi karo oo al haddi waa aqbalayaa maxaa nakiro loo dhihi waayey ashi waa aqbalay oo waxaan aragnay isagoo la dhahay alcabbaas waxaa noo diidan inaan dhahno cabbaas waa nakiro waxaa diidan asha gelaysa aan macrifo ka dhigayn xagga macrifanimo uma soo kordhinayso cabbaas waa ismi calama ama al ha la geliyo ama yaa al la gelin waa iska ismi calama meeshu iska soo taagan sida rajul oo kalama rajul haddii al la geliyana wuxuu soo gelayaa macaarifta maa fiihi alalif wallaam haddii asha laga daayana nakiru aadayo macnihiisuna waa kala duwan yahay rajulu nin alrajulu ninkii oo wuxuu noqonaya qofka isla dhaqaan kitaabun kitaab alkitaabu kitaabkii kitaab isla dhaqaan noqona marka farqiyaa jira laakiin cabbaas waa ismu rajul la yaqaano macruufa ama alha ku jirto amaiisa ku jiro marka ashaasi mu'asirama ashaasi mu'asira marka calaamadda nakirada waa in ay al aqbali karto ashaasoo macrifanimo usoo kordhinaysa waa inay al aqbali karto ismigan bishardi waxaa ashaasi waa inay usoo kordhinayso macrifanimo marka ko horta waa in laga helo aqbalis al haddii laga waayo aqbalista nakiro lama dhigi karo laba markay aqbasho ka gadaal waxaa la rabaa inay macrifo ay ka dhigto oo ay saamayso waa inay saamayso oo xagga nakirada ka soo wareejiso xagga u soo wareejiso haddii la waayo inay soo wareejiso oo isimkii sidiisu iska ahaado nakiro lama dhigi karo marka taasaa calaamad u ah isma nakirada waxaa calaamad u ah inuu alkaa aqbalo ashaasina ay saamayso المؤثرة دخول الألف واللام عليه المؤثرة أما دخول ال المؤثرة أش معني سامينيس أش حال ربائني سامينيس ال المؤثرة سامينيس نحو الرجل والفرس أشوي سامينيس هذا أشي كجرته حاجة معرفة كجرة وقيبت أفراد كم دي هاي maa fiihi alf walaam haddii asha laga saarna nakiru noqona marka asha waxay ku samaysay saameyn ashaasi marka wax saameyntaa la rabaa waxay calaamad u tahay nakirada ismigay qaadanaya asha noocaana alfarasu alrajula asha ku dhex jirta ismkii qaadan kara asha noocaana waa nakiro asha noocaana la rabaa lama raba ashi alcabaas allay asha ku jirto taas lama rabo taas geliddeeda iyo gelidlaanteeda isku mid ee waxaa la rabaa asha alfaras algulaam alfaras alrajul asha ku jirtaa la rabaa ashaasi marka aqbalitaanka ismiga uu ashaan aqbalo waa calaamadda nakirada marka ashi waxay noqotaa laba qaybood almacrifanimo ismiga kusoo kordhisa sida alrajul alfaras asha ku jirta iimina waxba kusoo kordhini tan loo baahan yahay waa tan alrajul alfaras ashaan marka ashaan ismiga qaadan kara ismkaasa waxaa la yidhaahdaa annakira ismigii qaadan kara ashaan baabu tawaabic aan kusoo jirnay annacti markii uu sheegay wuxuu noo soo dhexgeliyey almacrifatu wannakira si naloogu fahamsiiyo nactiga iyo almancuud waxyaabahay iska raacaan waxaa ka mid a atacriif watankiir atacriif watankiir iska raacaan wuxuu iska raacayaa fii rafcihi wa nasbihi wakafdi oo ah awjuh licraab wuxuu kaleeto iska raacayaan watacriifihi wa tankiiri nakiradii macrifadiina hadda waa aragtay siday macrifada waa aragtay marka nacti mancuudka waxaa rabaa in iska waafaqaan qaama zaydun العاaqل زayd waa mancuud alcaaqil waa nacti waxay iska raaceen icraab zayd waa rafcisan yahay kana waa rafcisan yahay zaydun qaama zaydun alcaaqilu icraabka iska raaceen ko oo saddexdii icraab mid ka mid a fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi mid ka mid a waxaa kaleetoo la rabaa inay iska raacaan waa tacriifii wa tankiirihi mid ka mida zaydun waa fiirne waa macrifo nactiga waxaa isla shardi inuu macrifo kala noqdo alcaaqilu isna waa macrifo aluu wata lama dhihi karo jaaa zaydun caaqilun iskhilaafaa jaaa zaydun caaqilun lama ogolo nactii mancuudki waxay isku dabamareen isku khilaafeen tacriifii tankiir zaydna waa macrifo oo macrifada qaybtee ka tirsan yahay calam caaqilun macrifada khaarijkeedu kama tirsan waana nacti iskhilaafsan yihi marka waa inaa macrifo ka dhigtay alcaaqilu kanna macrifuu yahay kana waa macrifo kana waa macrifo mancuudkana waa macrifo nactigana waa macrifo saasaa la rabaa ama waa inay nakiro isla yihiin qaama rajulun caaqilun qaama rajulun caaqilun rajulun waa mancuud caaqilunna waa nactigi waxay iska raaceen icraabku iska raaceen oo mid walba rafcsan yahay tacriifkii tankiirna waxay iska raaceen tankiir oo mancuudkuna waa nakiro dhinacteena waa nakiro labadaba nakiro socda marka waa inay israacaan ayb wallahu aclam subxaanaka